الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaynu ku soo jirnaa alyowm alaakhira miisaankaynu ka soo hadalnay maxaa la miisaamay camalka waa la miisaamay isagaana asala naam suxufta wax lagu qoray ayib qofka laftiisa ayib marka hadduu aad u culus yahayna waa cuslaanaya miya camalkiisaa saamaynay yani haddii camalkiisu wanaagsan yahayna haba dhubnaade waa cuslaanaya ayib alxisaab waxaa looga jeeda naam xisaab iyo miisaan maxay ku kala duwan yihin farqi ma udhaxeeya ayib waa su-aasha ku saabsan acmaasha qofkuu samaynay hadduu mumin yahayna waa bandhig loo bandhigayo gaalkana waa lagula niqaashaya ee dadka macaasada sameeyey naam miisaankuna waa miisaankii xaqiiqiga ahaa acmaasha la miisaamay ayib waxaanu joognaa caraasat alqiyaama soo ma xageenu joog halkaa وفي cرصة القيامة موقفka قyaaمada banaankeeda الcرص waa الفiناء waa meeha banaanka awy waana mوqifkii la taagnaa وفي cرصة القيامة maalinta قyaamo banaankeeda الxawض waxa ahaaday xawdkii almawruudu ee la aroorayay للنaبiي salى الlaه عليه وasلم oo nabiga u sugnaaday maauhu biyihiisu ashaddu bayaadan xagga caddaanka waa ka daranye min allabani caana caanaha waa ka cadi wa axlaa waa ka macayn min alcasali malab aaniyatuhu weelkiisu cadadu nujuumi asamaa xidigaha samada tiradooda weeyi cadadkooda waa min baab ay ka cadadi nujuumi asamaa oo kale weey xagga badnaanshaha tashbiih baa looga jeeda uuluhu dhararkiisu shahrun waa bil waa masaafo bil loo socdo wa carduhu balliciisu shahrun ay masaafatu shahrin waa masaafo bil loo socdo man yashrabu minhu ka kacaba sharbatan hal cabitaana laa yadma'u haraadi maaya bacdaha ka bashadaa dabadeed abadan weligiiba dabeedna siraadku ku xejiyey alxawl waa xawdka nabiga calayhi salaatu wasalaam ee ilaahay ugu madno sheegtay ee nabiga calayhi salaatu wasalaam maalinta qiyaame mimbarkiisa looga dultaagi doono dadkana la kala sooci doono kii mutaystay ee sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam raacayna waxa weeye uu ka cabbi doono kuwa kalena laga celinayo tilmaamo badan buu leeyahy axaadiista ku timina waa mutawaatir aad bay u badan tahay axaadiistiisu wa mima tawaatara xadiiu man kadab waman banaa lilahi baytan waxtasab waru'yatun shafaacatun walxawdu wamasxu khufayni wahadii bacdu xawdku wuxuu ka mid yahay axaadiista mutawaatirkaa buu ka mid yahay bal saxiixaynka waxaa ku sugan axaadiis aad u badan oo tilmaamihiisa iyo masaafooyinkiisa iyo wixii isaga ku saabsan lagaga hadlay iyo cidda ka cabaysa iyo cidda laga celinay tilmaamihiisa waxaa ka mid ah ashaddu bayaadan min allaban caanaha waa ka cadi xagga caddaanta midabka malabkana waa ka macayn xagga dhadhanka weelkiisu aad bay u badan yihin waa ka cadadi nujuumi samaa samada xidigaheedu siday u badan yihiin baa weelkeeduna u badan yihin yani markay khalaa'iqdu isugu imanayaan qofna wuxuu ku caba waayi maayo weelkiisu aad buu u badan yahi uuluhu shahrun wa carduhu shahrun riwaayaadku waa kala duwan yihiin masaafooyin kala duwan bay sheegayaan laakiin masaafooyinkaas waa waxaa lagu tawjiihiyey tawjiihaad kala duwan ayay culimmadu ka bixiyeen khulaasaduna waxay tahay un masaafadiisu inay aad u badan tahay marka magaalooyinka la sheegayo maa bayna sancaa ilaa ayla iyo riwaayaadka la midka ah khulaasadeedu waxaa loo celinaya riwaayada masaafada tooska a sheegtay axaadiista qaar baa tilmaamaya waxa weeye bil baa loo soconay xagga tuulka dherarka bil baa loo soconay cardigana intaa in leeg baa loo soconay marka shiikhuna kuwaasuu ictimaaday taasuu inoo soo naqliyey tilmaamihiisa waxaa ka mida qofka hal mar ka caba inaanu weligiiba dib u haraaday waayo biyuhu waa biyihii jannada biyaha meesha ku sugan ee mowqifkaa yaalla waa biyihii jannada ina acطaynaaka alkawhar fasalli lirabbika wanxar ina shani'aka huwa labtar kawharku jannada gudihiisu ku yaalla laakiin tuumbooyin buu leeyahay soo gaadhsiinaya xawdkan ku yaala carasaat alqiyaama ama bannaanka qiyaamaha jannadana tilmaamaheeda waxaa ka mid a nicmooyinka ku sugan inuu qofku haddii uu helo inaanu weligiiba wax kale aanu u baahanayn hadday cabitaan tahayna cabitaan dambe inaanu weligii u baahanayn hadday cunto tahayna cunto dambe weligeed inaanu u baahanayn oo alla uu barakeeyey sidaasaa loogu tilmaamay qofka hal mar ka caba xawdkaas dib dambe inaanu u haraadayn axaadiis waxay noo tilmaamaysaa dad in laga celinayo oo dadka waxa weeye ridoobay iyo kuwa sunnada ka noqda ahlulbidaca labadaba sida lagu macneeyey in laga celinayo in laga celinayo dadka toosan ee ahlu sunnaha ah ee muslimiinta ah iyagana waxa weeye in loo soo daynayo oo nabigu calayhi salaatu wasalaam dadka uu kala soocayo dadka uu kala soocayo marka halkaa waxaynu ka fahmaynaa xawdku inuu waxa weeye ka horeeyo siraadka inuu ka horeeyo waayo jidka siraad dadkii lunsana iyo kuwii gaaloobay ka gudbi maayaan ka gudbi maayaan marka qofkii badbaaday sida ibnu kaiir iyo culimo badani tilmaamayaan qof badbaaday unbaa ka gudbaya haddii uu ka gudbana xawdka ayuu ka cabaya idan haddii la yidhaahdo xawdku wuxuu ka dambeeyaa jidka siraad buu ka dambeeyaa waxaa ishkaalku ka imanaya kii badbaaday ee jidka siraad dhaafay sideebaa xawdka loogu diiday uma nunaji ladiina taqw wnadaru alimiina fiiha jifiya wain minkum ila waariduha waa jidkii siraadu kana cala rabbika xatma maqdiya uma nunaji ladiina taqw wanadaru alimiina fiiha jifiya masalada saddex qowl baa ku sugan culimmada qaar waxay idhaahdeen inta aan jidka siraad laga gudbin ayaa xawdku yahay ayuu xawdku yahay marka dadkii badbaadayay iyo kuwa aan badbaadayn dhammaantood xawdkay doonayaan inay ka cabaan dabeedna nabigu waa kala soocaya alayhi salaau wasalaam waa la kala soocaya waa alxawdu qabla siraad waana sida shiikhan aynu ka fahmayna ibnu taymiya xawdka ayuu inoo keenay siraadkiina uu inooga dambaysiiyey waayo xawdka dadkao dhan baa imanaya qaybna way ka cabayaan qaybna waa laga celinaya iyagoo wada dhanbay haddana ka gudbayaan jidka siraad marka kuwii xawdka laga soo celiya halkaasay ku hoobanaya kuwa kalena waxa weeye waa ka gudbaya qowlka labaad oo bacdu ahlilcilmi ay ku tageen waa in siraadku uu horeeyo xawdkuna uu dambeeyo xawdkuna uu dambeeyo iyaguna waxay daliishanayaan xadiidkii anas nabiga calayhi salaatu wasalaam baa la weydiiyey ayna nalqaaka ywma alqiyaama maalinta qiyaame xaggaanu ayna nalubuk ayna nalqaak xaggaanu kaa dalbayna maalinta qiyaame ayaa nabiga la weydiiyey calayhi salaau wasalaam dabeedna nabigu waxa uu yidhi cinda asiraad jidka siraadee laga gudbaya agtiisa iga daya riwaayadka qaar waxay leeyihin utlubnii wala maa tatlubnii cinda asiraad uma almiisaan meesha ugu horaysa aad iga badha ha noqoto jidka siraad ha noqoto kadibna miisaanka waxay idhaahdeen fain lam najidka haddii aanu ku heli weyno wuxuu ihi nabigu calayhi salaau wasalaam fatlubnii cinda alxawd xawdka agtiisa iga doon marka xadiika waxaa laga fahmayaa xawdku inuu ka dambeeyo jidka siraad inuu ka dambeeyo culimada qaarna waxay si yidhaahdeen axaadiista iyo adilada jamciya waxay yidhaahdeen xawdku waa taxanya afkiisu wuxuu ku yaallaa jidka siraad ka hor intaan laga gudbin xagga dambena waa ka xidhiidhsan yihi xagga dambena waa ka xidhiidhsan yihi oo waxa weeye uu dhinac socda jidka siraad buu dhinac socda oo sida suyuuti iyo bacdu ahlilcilmi ay leeyihiin laakiin waxaa loo badan yahay sidan shiikhuu u dhigay xawdku inuu horeeyo jidka siraadna uu ka dambeeyo waayo xawdka waxaa laynoo sheegaa cid waliba inay ka soo aroorayso dadka qaarna laga celinayo dadka qaarna laga celinayo jidka siraadna dadku inay ku kala qaybsamayaan oo dadna ay ku hoobanayaan jahannama dadna ay ka gudbayaan dadna ay ka gudbayaan marka haddii la yidhaha jidka siraad buu ka dambeeya jidkaa dad badbaaday un ayaa waxa weeye ka gudbaya dadka noocaasina waa dad mutaysanaya xawdka inay ka cabaan waa sida ibnu kaiir iyo culimo badan ay xoojiyeen shiikhu waxa uhi wasiraatu jidku qowlka saddexaad waxay leeyihin qablahu wa bacdahu qablahu wa bacdahu laba xawd ma waa mid xidhiidhsan waa mid xidhiidhsan jidka siraad intaan la gaadhinna afkiisii baa ku yaala dadka qaar baa ka cabaya dadna waa laga celinaya marka laga gudbana tacab badan baa la maraya jahannamaa la dul maraya gebigeedaba biriijkeeda marka laga gudbana waxa gaar uga cabaya xawdka dhinaciisa kale dadkii waxa weeye badbaaday laakiin qowl adiladu kutusaysa maaha laakiin waxay isku dayeen inay adilada ku jamciyeen wasiraadu jidkii mansuubun waa mid la taagay calaa matni jahannama jahannamo dhabarkeeda mid laga taagay wa huwa jidkaasi aljisru waa buundadii ama waa biriijkii alladii kaasoo bayna aljannati wanaar jannada iyo naarta u dhaxeeyey ee isu xidhiidhinay oo naarta dusheeda ayuu maray yamuru nnaasu calayhi dadku waa marayaan dushiisa calaa qadri acmaalihim camalkoodu sida uu yahay iyo inta uu leegyahay yani sida qofka camalkiisu uu yahay iyo camalkaa wanaagiisa ayuu uga gudbaya watuu lahaa abu saciid sida saxiix muslimka ku timi balaغna anahu axadu min الsayf waadaqu min الshacr waxaana soo gaadhay inuu waxa weeye ka afbadan yahay seefta seefta inuu ka afbadan yahay adau min acar tintananu ka dhuubayi seefta qaar baa laga yaaba afkoodu inuu tinta ka weye sida badan iyadoo af leh inuu haddana tinta ka weye laakiin afka seeftana waa leey siduu wax u qalayo tintana waa ka dhuubayi labadaa tilmaamood xadiikaasaa lagu sheegay xadiika abi saciid bukhaariy muslim isku waafaqayaanna madxabatun mazalla waxaa lagu tilmaamay inuu yahay madxaba meel laga siibanayo oo lagu kufayo oo cagtu aanay qabanayn oo qofka la siibanay marka tilmaamahaasoo dhan baa isugu tegay waa af seef oo tinta ka dhuuban oo waxa weeye lagu siibanay oo mazallah dadkuna camalkooday ku gudbayaan fa minhum waxaa ka mida dadkii man mid baa ka mida yamuru calayhi wadadaa dusheeda maraya ka lamxi lbasar sida ilbiriqsigoo kale isha sida laysugu qabto lamxilbasar waa ilbiriqsiga ayuu uga gudbaya wa minhum waxaa ka mida man yamuru mid u maraya kalbari sida hilaaca oo kale wa minhum waxaa ka mida man yamuru mid u maraya uga gudbaya ka riixi sida dabaysha oo kale way dheeraysaa lafteeda wa minhum waxaa ka mida man yamuru mid u maraya kalfaras sida faraska oo kale se riwaayaadku tilmaamayaan waxa weeye farasyada noocyadiisa ugu fiican sidiisoo kale uga gudbaya wa minhum waxaa ka mida man yamuru mid maraya ka rikaabi libil sida waxa weeye geelii la fuushanaa ama gaadiidka ahaayoo kale awrtii la raranayay ee gaadiidka ahaa sidoodoo kale mid uga gudbaya ayaa jira awrka socodkiisa waynu naqaana wa minhum waxaa ka mida man yacdu cadwan man yacdu mid ordaya cadwan orod mid baa orod kaga gudbaya labadiisa lugood buu ku socdaa waana ordaya wa minhum waxaa ka mida man yamshi mid soconaya mashyan socod kuwa la sheegayana qaar baa udhaxeeya kii ordayay waxaa laga yaabaa inuu xoog u ordayo qof bini aadana orodkiisa ka ugu dambeeya waa yacdu mid baa orodkiisu gaabanya mid baa guclaynaya mid baa tallaabo dheeraynaya ilaa laga gaadhayo qof lugaynayao soconaya kiisa ugu gaabiya ka tukubaya ee labadiisa tallaabo masaafadu ay u dhaxayso qofkii gaboobay oo kale waxyaabahaasoo dhan dadku waa waxyaaba ay qaababkay u soconayaan bay ka mid tahay yacdu dadka ordaya kala duwan yihi orodka laftiisaa kala duwan yamshi mashyan socodka laftiisu waa kala duwan yihi wa minhum waxaa ka mida man yazxafu mid guurguuranaya zaxfan guurguurasho oo jilbihiisa ku soconaya wa minhum waxaa ka mida man yukhtafu mid la dafayo wayulqaa lagu tuurayo fi jahanama jahanama jahanama lagu tuurayo marka kii soconayay waxaa ku xiga mid jilbaha ku soconaya guurguuranaya mid caloosha ku soconaya sida maskoo kale noocyo badan bay dadku u qaybsamaan waxaa ka mida mid la xagxaganay waxaa ka mida mid la dafay oo markuu sidaa cagta u saaraba lala booday kalaaliibtu la haadayso wa minhum man yukhaf wa yulqaa fi jahanam waa noocyo kala duwan wuxuu nabigu sheegay calayhi salaau wasalaam fanaajin musallam wanaajin makhduush wamakduusun fii naari jahannam natiijadu waa saddexdaa wey naajin musallam mid badbaaday oo la badbaadiyey yacnii uu badbaadayo waa ka gudbaya lamana taaban intuu ka gudbayey wax xagtini ma soo gaadhin waa naajin musallam naajin waxaa looga jeedaa inuu ka gudbo wixii doonaaba ha gaadhaan laakiin waa naajin musallam ka labaad naajin makhduush waa mid badbaaday laakiin badbaada iyadoo la xagxagtay oo waxa weeye hadbaa wixii dee la gaadhsiiyey dhawacya ay ku yaalaan ama xagtin yar ha noqoto ama hilibkii oo ka laalaada ha noqoto ama dhaawacyo waaweyn ha noqoto ama hal dhaawac ha noqoto iyadoo wax la gaadhsiiyey midbaa ka gudbaya waa makduusun fii naari jahannam midina waa ku hoobanay kuwaa ku hoobanaya laftooda maraaxila midbaa markuu cagta saa u saaro hoobanay midbaa meel dhexe gaadhayo kadib hoobanay midbaa laga yaaba markuu dhammaadka u dhow yahay inuu hoobto sida loo xagxaganay waa mid walba camalkiisu halku dhigo wuxuu hi nabigu calayhi salaau wasalaam markuu sidaa u faahfaahiyey tajri bihim acmaaluhum acmaashooda ayaa la soconaysa faina aljisra maxaa yeelay buundada calayhi dushiisa waxaa ah kalaaliibu kalbado naara waa bir bay ka samaysan yihin waana jahannama waana dabwi takhdifu nnaasa dadka way dafaysaa biacmaalihim acmaashooda ayay ku dafaysa yani acmaashii ay sameeyeene xumaa ayay ku dafaysa faman mara kii mara cala siraadi jidka siraad dakhala waa gelaya aljannata jannada ayuu gelaya faida cabaruu calayh marka ay gudbaan cabaruu ay tajaawazu markay jidka dhaafaan ay ka gudbaan wuqifuu waa la joojinaya calaa qandaratin biriish kalaa la joojinaya bayna aljannati wannaar jannada iyo naarta udhaxeeya fayuqtasu waa looga qisaasayaa libacdihim barhkood min bacdin barhka kale halkaa waxaa ka dhacaya alqisaasu bayna xuquuqi bani aadam wixii xoolo iyo dayma laysku lahaa wixii cirdi iyo aflagaada laysku lahaa wixii dhibaato laysu geystay xataa yuqaada lishaati ljalxaai min alqarna xataa xoolihii baa loo kala qisaasaya yuqtasu libacdihim min bacdi dadkii baa loo kala qisaasaya faidaa hudibuu marka waxa weeye la kala safeeyo wanuqu la kala shaandheeyo taadiib iyo tanqiya waa isku macnawi in la kala hufo la kala shaandheeyo la kala naqeeyo nuqu udina lahum waa loo fasaxaya fi dukhuuli ljanna jannada inay galaan baa loo fasaxaya xadiiku wuxuu inoo tilmaamaya mowqif aad u weyn waana mawaaqifta ugu waaweyn ee dadkii salafka kaga oohinayay wain minkum ila waariduha kana cla rabbika xatma maqdiya uma nunaji ladiina اtaqw wanadaru الظaalimiina fiiha jifiya markay saxaabadu akhriyayeen iyo taabiciintu way ooyayeen marka la weydiiye waxay odhanayeen waxaa la sheegay inaanu ku soo aroorayno jahannama laakiin inaanu ka baxayno lama sheegin inaanu ka baxayno waxa weeyaan lama sheegin yacni waxaa la hubaa inaad jahannamo dusheeda marayso oo waddada intaa leeg aad kaga gudbayso waa la hubaa laakiin inaad ka gudbayso oo aad ka badbaadayso waa tawalwalka iyo cabsida qofka muslimkaa ku beeraysa wa walu man yastaftixu wa walu man ka ugu horeeya ee yastaftixu furitaan dalbaya baaba aljanna jannada albaabkeeda in loo furo muxamadu sal allahu alayh wasalam waa nabi muxamed wey wa walu man yadkhulu ljanna cidda ugu horaysa jannada gelaysa min alumami ummadaha xaggeeda ummatuhu waa ummadda nabi maxamed wey naxnu laakhiruuna asaabiquuna ywma alqiyaama kama jaa fi saxiixayn xagga xilliga waanu ugu dambayna laakiin maalinta qiyaame annaga ayaa ummadda ugu horayna waxaa hogaaminaysa umamka ummatu muxamed alayhi salaau wasalaam ayaa hogaaminaysa nabigu calayhi salaau wasalaam istiftaaxan uu samaynayo dadkii jannada mutaystay markay albaabka jannada yimaadaan albaabka jannadu waa xidhay wuxuu la hadlayaa nabigu calayhi salaau wasalaam ciddii furaheeda haysay malaa'igtii buu la hadlayaa dabeedna waxaa la odhanayaa man waa kuma dabeedna waxaa uu odhanayaa muxamed dabeedna malagu wuxuu odhanayaa bika umirtu an laa afrax liaxadin qabla waxaa la ii faray adiga inaan kuu furo adiga cid kaa horaysana inaanan u furin idan cidda ugu horaysa albaabka loo furaya waa nabi maxamed calayhi salaau wasalaam oo ummadiisu la socoto sida axaadiistu inoo tilmaamayso walahu waxaa u sugnaatay nabiga calayhi salaau wasalaam alaau shafaacaatin saddex shafaaca ayaa u sugnaatay ashafaaca waxaa laga keenay min ashafci oo ah shayga dhaban in laga dhigo witrina waa kinsi shafcina waa dhaban wey marka shafci waxaa loogu bixiyey shafaacada la yaqaano qofku dantii uu lahaa ayuu cid kale waxa weeye adeegsanaya dantii isagu waa leeyi cid kalena waa wastaysanaya oo shafaacu ka dalbaya marka qofkaa labaad kaa dantiisu kalfay asbaxa shafcan lahu fii qadaai xaajatih dantii uu lahaa ayuu ku labeeyey si loogu gudo isilaax ahaana culimmadu waxay yidhaahdeen ashafaaca waxaa la yidhaahdaa waa altawasutu lilghayr lijalbi manfacatin aw dafci madara cid kale in loo dhexdhexaadsado oo cid kale erge looga noqdo si qofkaas dheef loogu soo jiido ama dhib looga celiyo kaasaa waxaa la yidhahda shafaaca shafaaca leh cid baa baahi doonaysa in loo qabto qofku adeegsanayaa wuxuu u adeegsanayaa cid kale inuu kala hadlo cid kale inuu kala hadlo shafaacada noocaasa aqsaam bay u qaybsantaa shafaacadu mar waxay noqotaa markaynu ka eegayno meesha ay dhacayso shafaacatun dunyawiya wa shafaacatun ukhrawiya way noqotaa adduunyada waa la ysugu shafeeco qaada man yashfac shafaacatan xasanatan yakun lahu nasiibun minha waman yashfac shafaacatan sayi'atan yakun lahu kiflun minha xadiiu abi muusa fi saxiixayn ishfacuu faltujaru wliyaqdi اllah clى lisaani nabiyihi ma sha walimuslimi ma axab ishfacu faltujaru wa shafaacat fi dunya sharciguna waa inugu guubaadi laakiin bishar inaan cid kale lagu dulminayn yacnii qof kaalinta koowaad taagnaa adoo ka dambeeya inaad isticmaasho waasito oo qofka aad dhaafto adigana kuma bannaana kaa kuwastaynayana uma bannaana maadaama cid kale lagu dulminayo laakiin wixii dulmi aanu ku sugnayn shafaaco wanaagsan bay noqonaysaa waxaa la ysugu shafeeco qaadaya wax mubaaxa haddii ay tahay oo wanaagsan haddii ay tahay laakiin wixii xaaraana muxaram bay noqonaysaa in laysaga shafeeco iyo wixii la mida waxaan doonayaa fanaaniinta inaan ku biiro ya inaan heesaan doonaya ha laygala hadlo iyo wixii la mida wixii xunee macsiyaa shafaacadeedu waa xaaraan xaaraan bay noqonaysa dhinaca waa labadaa qaybood shafaaca fi dunya iyo shafaacatu fi laakhira taynu halkan kaga hadlaynaa waa tii aakhira dhacaysay wey dhinaca kale waxay u qaybsantaa shafaaco la sugayo iyo shafaaco la diidayo walaa shaaficin yuaa shafaaco la diiday walaa tanfacuha shafaaca walaa khullatun walaa shafaaca shafaaco la diiday oo loo diidaya ciddii aan mutaysan sida gaalada iyo wixii lamida waa shafaacat manfiya iyo ciddii aan loo fasixin iyo shafaacat muhbata shafaaco la sugay man da aladii yashfacu cindahu ila biidni walaa yashfacuuna ila liman irtada ciddii ilaahay uu ka raali noqday in loo shafeeco qaado ilaahay u fasaxay inay shafeeco qaado kuwa noocaasa cidda loo shafeeco qaadayana ay tahay cid mutaysatay shuruuddaa haddii la helana waa shafaaco la sugayo dhinaca haddii aynu ka eegnana qaybahaasay u qaybsantaha dhinaca kale shafaacadu waxay noqotaa marka laga eegayo cidda shafeecaysa waxay noqotaa shafaacatu acyaan wa shafaacatu acmaal acyaantu inay shafeeco qaadayaan nabigii calayhi salaatu wasalaam ambiyadii baa shafeeco qaaday shuhadadii saalixiintii dadkii wanaagsanaa waa shafaacat lacyaan qaybta labaad waa shafaacat lacmaal camalkiibaa kuu shafeeco qaaday yani yaأti الصiyaamu wاlqur'anu ywma اlqiyaama fayashfacaani lisaaxibi waxaa imanaya sowmkii iyo qur'aankii baa imanaya ninkii la saaxiibka ahaabay u shafeeco qaadaya ayuu u shafeeco qaadaya marka waa shafaacaةu acmaal acmaashii baa kuu shafeeco qaadaysa qur'aankii baa odhanaya ashartu laylahu habeenkii baan soo jeediyey oo qur'aanka aan ku soo jeediyey ee waxaa weeye badbaadi soomkuna wuxuu odhanaya admatu nahaarahu maalintii baan haraad ku dilay ee waan u shafeeco qaadaya qofkii soomka badinaya shafaacada aakhira markaynu u nimaadno shiikhu waxau ihi walahu sal allahu alayhi wasalam nabiga waxaa u sugnaaday alaau shafaaca saddex shafaaca ayaa u sugnaaday kuwa kalena dib baynu kaga dari doonaa ama shafaacat luula shafaacada koowaad ee nabigu leeya alayhi salaau wasalaam fayashfacu waa u shafeeco qaadaya fii ahli lmowqifi dadka mowqifka ayuu u shafeeco qaadaya xataa yuqdaa baynahum ilaa la kala xukumayo bacda an tataraajaca alambiya inta ambiyadu ay dib u noqoshada ay sameeyeen oo bimacnaa ay ka joogsadeen inay shafeeco qaadaan aadam wa nuux wa ibraahiim wa muusa waa ciisa bnu maryam markay dib uga joogsadaan inay shafaaco qaadaan xataa tantahiya ilayh ilaa nabiga ay ku intihoonayso oo ay ku soo dhammaanayso la ysugu imanay taasi waa shafaaco waana shafaacada ugu weyn waxaa loo yaqaanaa ashafaacatu alcudma ilaahayna kitaabkiisu ku sheegay casaa an yabcataka rabuka maqaaman maxmuuda yani yaxmaduhu ahlu ljamci kulluhum sida saxiixu bukhaariga ku timi yani cabdulahi bni cumar waxa uu leeyahy markuu shafaacadan ka hadlo waa mawqif yaxmaduhu ahlu ljamci kulluhum dadka jooga mawqifka jooga dhammaantood ay mahadinayaan kii wanaagsanaa iyo kii xumaaba waa ku farxaya waayo mawqifka aad loogu dhibaatoonaya dabeedna dadku waxay odhanayaan meel allaala meeshii la doona hanala geeye bal tanun hanalaga kaxeeye waayo cadceedii baa loo soo dhowaynaya quraxdii baa loo soo dhowaynaya ilaa ay noqoto calaa miqdaari miil waataynu soo marayn ma usha indhakuusha mise waa masaafada maylka ee la yaqaano waa masaafo aad u dhow kii la yidhaahdaba quraxdan aynu ku gubanayno iyadoo malaayiin mayl inaga xigaan ayaa hal meel imanaysa hal mayl bay imanaysa dabeedna dadka dhididkaa ka dhammaanaya waa dhididaya dhididkooday ku habsanayaan cidhiidhi bay dareemayaan culays badan baa soo food saaraya dabeedna waxay leeyihin shafaacay dalbanaya in meesha laga dhaqaajiyo hadda janno maa iyo badbaado maa waa in mawqifkaa laga dhaqaaqo la kala xisaabiyo oo qof waliba uu leeya nasiibkaygan qaadaya laakiin meeshanun aan ka dhaqaaqo nabi aadam baa loo tegayaa nabi aadam waa cudur daaranay nabi nuux calayhi salaam ilaa laga soo gaadho nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam dabeedna nabigu wuxuu odhanayaa ana laha waayo horaa loogu sii ballan qaado anigaa iska leh dabeedna carshiga hoostiisuu tagayaa fayuftaxu calayhi min maxaamidi rabbihi wahanaa'i calayh wuxuu leeyahy nabigu calayhi salaatu wasalaam fayuftaxu calaya min maxaamidihi waxusni hanaa'i calayh maa laa uxsiihi ilaan ilaahay wuxuu ii furayaa ammaantiis iyo mahadintiis waxaanan hadda koobay waa dilada loo daliishado ilaahay tilmaamihiisa iyo ammaantiisu wax la koobaya inaanay ahayn maa laa uxsiihi ilaan waxaanan hadda koobayn ayuu alle subxaanahu wa tacaala isiinaya oo alle subxaanahu wa tacaala aan ku mahadinaya sujuudda uu qaado siduu nabigu u wada calayhi salaatu wasalaam ee alle u mahadinaya ee u ammaanayo ayaa la leeyahay ya muxamed irfac ra'sak wasal tucطa washfac tushafac yani shafaaca naga alab waanu ajiibanaa hafaacadaada waanu ajiibana hafaacada waxaa loo yaqaana ashafaacat alcudma ayaa loo yaqaana waana shafaaca dadkoo dhani ay leeyihiin gaal iyo muslim mumin munaafiq caasi muiic khalqigoo dhan baa ka faaiidaysanaya yaxmaduhu ahlu lkhalqi kulluhum ashafaacat alcudma waa ta koowaad waana laysku waafaqsan yahay shafaacadaas waa maxalu ijmac ama haaacat aniya hafaacada labaad fayashfacu nabigu waa shafeec qaadaya fi ahli ljanna ahlujannaha ayuu u shafeec qaadaya an yadhulu jannata jannada inay galaan waa ti hadda aynu ka soo hadlaynay oo nabigu calayhi salaatu wasalaam dadkii jannada mutaystay albaabkeeda istubaya cidda u furaysa ee u shafeec qaadaysa in la galo waa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam bika umartu an laa aftaxa liaxadin qabla waa xadiika hadda aynu tilmaamay wahaataani shafaacatan labadan shafaaco khaasataani lahu nabigay gaar u yihi shafaacat lcudma cidi lama wadaagto xataa ambiyadu lama wadaagto shafaacadan labaadna cidi lama wadaagto jannada albaabkeeda waxaa dalbaya furitaankeeda nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagaana loo furaya isagaana lagu ballamiyey malaa'igtu inay u furto ama hafaacatu aalia hafaacada saddexaad miya fayashfacu waa u shafeec qaadaya fii man istaxaqa naar kii naarta mutaystay ayuu nabigu u shafeec qaadaya wa hadihi shafaacatu shafaacadan lahu nabiga ayay u sugnaatay iyo walisaa'iri nabiyiin iyo nebiyada kale iyo wsidiiqiina kuwa rumaynta badan iyo wagayrihim min ashuhadaai wsaalixiin wlmuslimiin ayaa waxa weeye iskale fayashfacu nabigu waa u shafeec qaadaya shafeecadan lala wadaagay fii man mid buu u shafeec qaadaya istaxaqa mutaystay annaara naar anlaa yadkhulaha inaanu gelin wayashfacu waa u shafaaco qaaday fii man dakhalaha kii galay an yakhruja minha inuu ka soo baxo laba shafaaca halkaa la gudageliyey waa shafaacada ku saabsan dadkii naarta mutaystay in la cadaabo mutaystay ama ha galaan oo cadaabkii muddadii waxaa uga dhinnaadaan oo intaa u dhiban bay mutaysanayeen ama ha mutaystaan in la cadaabo laakiin weli aan cadaabka gelin waa labadaa qaybood mid cadaabka galay laakiin intii loogu talagalay aan weli gaadhin toban sana maalan cadaabkiisu ah laba sano saddex sano markuu ku sugnaa ayaa muddada inta soo hadhay ee u mutaystay looga shafeecay oo laga soo saaray ama u mutaystay inuu galo inta aanu gelin baa loo shafeecay labadaas waa shafaacatu alcusaa ahli lkabaa'ir dadka macsiyada sameeyey ama dunuubta waaweyn ku dhacay waa shafaacada loo shafaaco qaadayo labaduna isku xukun ma aha ee shafeecada ku saabsan ciddii gashay iyadu waa mutawaatir wey axaadiisteedu aad bay u badan tahay saxiixaynkana waa ka buuxda shafaacada noocaas in waxa weeye naarta dad lagaga soo saarayo bisabab shafaaca aad bay taasi u badan tahay laakiin shafeecada ku saabsan ama shafaacada ku saabsan kii naarta mutaystay inaanu gelinba ta noocaasa ibnulqayim iyo waxay leeyihin bacdu ahli lcilmi xadiid kuma ansixin daliil kuma ansixin laakiin cumuumka shafaacada adilada tilmaamaysa shafaacatii liahli lkabaa'iri min ummati iyo adilada tilmaamaysa dadkan waxa weeye ahlu tawxiid dunuub kastaba ha sameeyaan likulli nabiyin dacwatun mustajaaba oo nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam anigu wakhtaba'tu dacwatii shafaacatan liummatii yowma alqiyaama waxaan u dhigtay dacwada ama baryada layga ajiibayo ee nebi weliba leeyahay tayda waxaan u dhigtay maalinta qiyaame si aan ummadayda ugu shafaac qaado fahiya naa'ilatun liman laa yushriku billahi shaya taana waxaa yeelanaya midaan ilaahay cibaadadiisa waxba la wadaajin oo muwaxida ayaa yeelanaya dembigiisu haba weynaado marka cumuumka waxaa laga fahmaya kii waxa weeye muwaxidka ahaa ee loo gartay in laga badbaadiyo cadaabka inuu shafaacada kaga badbaadayo kii galay isagoo muddadii aan dhammaysan isagana in lagaga badbaadinayo laakiin labada masalo axaadiista waa ku kala duwan yihin midna axaadiis cad baa loo haya oo aad u badan midna waxa weeye axaadiis ku cad lama hayaan cumuumaadka ahayn shafaacada noocaasa waa ta ahlulbidacu ay diidan yihiin muctasilada iyo jahmiyada iyo khawaarijta iyo ahlulbidaca la midkaah waa ta ay diidan yihiin waayo qofka dunuub waaweyn hadduu ku dhaco agtooda waa gaal khawaarijtu waxay leeyihiin adduunya aakhiraba waa gaal muctasiladuna waxay leeyihiin adduunka magac ma leh laakiin aakhira haddii la tago waa xukunkii gaalka shafaaca anfici mayso cadaabkana weligiiba waa ku waaray waa shafaacada ay diidan yihiin shafaacatu ahli lkabaa'ir wayukhrij allahu ilaahay waa ka soo saaray min annaari naarta xaggeed aqwaaman qoli ayuu ka soo saaray biayri shafaacati intaynan taa u gudbin shafaacada shiikhu wuxuu inoo tilmaamay qaybo ayuu inoo tilmaamay midi waa ashafaacat lcudma waa ta koowaad ta labaad waxaa inooga soo baxay laba ya mise mid baa ka soo baxay waa midunbaa ka soo baxay ta labaad albaabka jannada la furay ta saddexaad baynu laba ka soo saar kii waxa weeye aan gelin ee mutaystay in laga badbaadiyo kii dembiga sameeyey ee mutaystay ee la geliyey isagoo aan muddadii dhammaysan in laga soo saaro intaasi waa imse intaasi waa afar wey ya afar markaan labadaa kala qaadno afar qaybood wey waxaa shanaynaya shafaacatu abi aalib oo khaas ku ah sida saxiixaynka ku yimi cabaas baa nabiga wuxuu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam abu aalib kaana yaxuutuka wayamnacuka wayansuruk abu aalib waa kuu hilinay fahal nafactahu bishay adigu maxaad u tartay nebi maxamedow waa walaalkii abu aalib iyo cabaas waa ibna cabdilmualib walaalay haaye uuna ogaa wuxuu usoo qabtay nabiga calayhi salaau wasalaam markuu dhintayna khadiijana ay dhimatay isku sanad caamulxusni waa tii loo bixiyey ee nabigu aadka uga xumaaday wuxuu ihi nabigu calayhi salaau wasalaam nacam ha waan anfac huwa fii daxdaaxin min naar lowlaa ana lakana fi darki lshali min annaar yani meel ooga ah oo soke ayuu ku sugan yihi laakiin haddaanan u shafeeco qaadi lahayn wuxuu geli lahaa jahanamo gunteeda waayo ahlu naarka laftooda isku manzilo ma ah cadaabka waa loo kala badinaya zidnaahum cadaaban fawqa alcadaab cadaabka waa loo kala badinaya marka shafaacada noocaasa culimmadu waxay yidhahdeen waa shafaaco khaas ku ah nabiga calayhi salaatu wasalaam waayo gaalada cidi uma shafeeco qaato culimmada qaarna waxay leeyihiin shafeecada ma aha xaqiiqatan waayo shafeecada laga hadlaya waa in qofka cadaabka laga badbaadiyo ama aanu gelin ama hadduu galo lagaba saaro shafeecada laga hadlaya waa taas laakiin inuu jahanamo ku sugnaado laakiin laga khafiifiyo gudaheeda shafaac xaqiiqiya ma shafaaca xaqiiqiya ma marka waa shafaacatu takhfiif ee shafaacatu najaatin ma shafaaco lagu badbaadinaya ma ee waa shafaaco lagaga khafiifinayo cadaabka lagaga khafiifinayo nabiguna wuxuu shafaaco ugu magacaabay jawaabuu u jawaabaya cabaas bnu cabdilmualib inuu waxtar u sameeyey adeerkii abu aalib oo cadaabka laga khafiifiyey laakiin xaqiiqatan shafaac ma ah qaybaha waxaa ka mida shafaacooyinku ay leedahay dadkii jannada galay ee wanaagsanaa in darajaadka loo kordhiyo oo jannada booskii uu ka degi lahaa boos ka fiican la gaadhsiiyo bisabab shafaaca taana culimmadu waa sheegeen ibnulqayim waxa uu leeyahy xadiikuma ansixin xadiid ku ansaxay lama hayo laakiin ahlulcilmigu waa sheegaan waana wax suuragala weeye nebigu inuu dad u shafeeco oo camalkoodu halkuu geynaya meel ka fiican gaadhsiiya waa mid waxa weeye aan fogey cumuumaadkaas nebigu inuu ummadda u shafeecayo waayo xadiidkan tilmaamaya maalan adaanka qofku markuu ajiibo adaanka xallat lahu shafaacatii waa caam shafaacada nabiga u alaaloobaysa ayaa u xalaaloobaysa marka hadduu xitaa janno mutaysto shafaacadu helaya waxay noqonaysaa darajaad in kor loo qaado marka cumuumaadkaas ayaa bacdu ahlicilmi gudageliyeen dadkii wanaagsanaa ee camalka wanaagsan samaynaya ee shafaacooyinkaay ka faa'iidaysanayan bay ka mid tahay waxaa ka mida shafaacooyinka dadkii wanaagooda iyo xumaantooda u isleekaatay ahlulacraaf inuu nabigu u shafeeco qaadayo si ay jannada u galaan waa kuwii cadaabkana ka baaqsaday camalkoodu jannadana aanu gaadhsiin tasaawad xasanaatuhum wa sayiaatuhum kuwaana nabigaa u shafeeco qaaday lafteedu xadiid kuma ansixin daliil cad looma hayo laakiin cumuumaadka la gudageliyey imse haysaan todobaa maraysa ka sideedaad waa alshafaacatu lidaakhili اljannati bigayri xisaabin walaa cadaab nebigu wuxuu shafeeco qaadaya dad buu u shafeeco qaadaya jannada xisaab la'aan iyo cadaab la'aan inay ku galaan bisabab shafaaca markii nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam yadkhulu min ummatii sabcuuna alfan bigayri xisaabin walaa cadaab riwaayada kalena ay tilmaamayso ayaa jannada u gelaya bilaa xisaab walaa cadaab waa kii uu kacay cukaasha ibni mixsan ee uu yidhi udcu llaha an yajcalanii minhu ilaahay ii weydii waa shafaaco ilaahay ii weydii kuwaa inuu igu daro nabigu ugu duceeyey calayhi salaatu wasalaam ee uu yidhi anta minhum mid labaad uu kacay ee uu yidhi udcu llaha an yajcalanii minhum ee nabigu ku yidhi sabaqaka biha ukaasha cukaasha kaaga dheereeyey marka kuwaasina waa qayb weeye cukaashuu u shafeeco qaaday nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu waxa weeye jannada galo xisaab la'aan iyo cadaab la'aanna waxa weeye uu ku galay kaasina waa nooc marka shafaacadu anwaacdaasay leedahay qaarna adilo cadcad baa loo hayaa qaarna cumuumaadka shafaacada la gudagelinaya wayukhrij allahu ilaahay waa ka saaraya min annaari naarta xaggii aqwaaman qoliyo biayri shafaacatin shafaaca la'aan bal bifadlihi fadligiis iyo galladiis iyo waraxmatihi naxariistiisa ayuu kaga saaraya taasina waa mas'alo oo dadkii naarta galay waxaynu soo sheegnay shafaacat lmbiya fayashfacu الnabiyuun wاlmalaaika فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون نبيda شفاعة قاadayo dad naarta ka soo saaray malaa'igtii dadkii mu'miniinta ahaa ayaa dad u shafeec qaadayo cadaabka shafeecadooda lagaga badbaadinaya dabadeedna alla wuxuu odhanaya xadiidka sida ku sugan walam yabqa ilaa arxamu الraaximiin allihii naxariista badnaa ayuunbaa haay dabadeedna ilaahay isaguna qayb buu ka soo saaray marka shiikhu si fiican buu yeelay shafaacada kuma darin walow riwaayaadka qaar axaadiisu ashafaaca ay ku timi walam yabqa ilaa shafaacatii ama walam yabqa ilaa shafaacatu arxam araaximiin ama baqiyat shafaacatii alla inuu odhanayo shafaacadaydii baa hadhay laakiin alle subxaanahu wa tacaala inuu shafeeco qaado alla laguma tilmaamo waayo shafeecadu waxay u baahan tahay cid laga ergoonayo oo shafeeco laga dalbayo ilaahayna cid kale wax ka dalbi maayo haeec maxaynu kusoo sheegnay yacnii qof dhibaataysan baad qof kale uga ergoonaysa si uu dhibaatada uga qaado marka alla subxaanahu wa tacaala haddii la yidhaahdo uu shafeeco qaadayo yuu shafeecada ka dalbaya ashafaaca laabudda laha man yashfac cid ajiibaya shafeecadii oo aqbalaya waa in laga dalba marka riwaayada saxiixa ahi waxa weeye walam yabqa ilaa arxam araaximiin taasaa muctamada wabaqiyat shafaacati iyadu macnaahaan ma xoog badna saxiixahaba ku timaado sidaasuu shiikhu uga dhigay mustaqim biayri shafaaca ilaahay baa fadligiisa iyo naxariistiis waxa weeye kaga badbaadinaya aqwaaman qad intuxishu dad waxa weeye hurushooday oo waxa weeye mililay wayabqa waxa ku hadhaya fi ljannati jannadii fadlun dheeraad baa ku hadhay canman dakhalaha ciddii gashayna dheeraad ka ah oo min ahli dunya ahli dunyihii ka mida fayunshiu allahu ilaahay wuxuu curinay oo abuuraya laha jannadii aqwaaman qoliyo fayudkhiluhum waa gelinaya aljannata jannada ayuu gelinaya waasnaafa ma iyo kii waxa weeye noocyadiis tadamanatu ay koorsatay addaaru alaakhira maalinta dambe ee adduunyada ka dambaysa oo min alxisaabi xisaab ahaatay iyo wthawaabi thawaab ahaatay iyo walciqaabi ciqaab iyo waljannati wannaar intaaba ahaatay yacni shiikhu wuxuu leeyahay iyo masaa'isha kale la midka ah ee ku saabsan aakhira iyo xisaabkeeda iyo hawaabka la is-abaal marinayo iyo ciqaabaadka la isciqaabayo kala duwan jannada iyo naarta oo lagu sii caddaynayo cadfigaasi cadfu bayaan uu yahay hawaabkuna uu janno yahay ciqaabkuna uu naar yahay laakiin intaasoo keliya maaha hawaabka caamsan hawaabku waa abaalmarintii wanaagsanayd waxaa ka mida jannada ka mida annada ayaa ka mida waxaa kaloo ka mida raalli ahaanshaha ilaahay uu kaa raalli noqonay wa ridwaanu min allahi akbar waa markii jannada la sheegay wamasaakina ayibatan fi jannaati cad waridwaanu min allahi akbar dalika huwa alfawz lcaiim marka ilaahay raalli ahaanshihiisu wuxuu ka mid yahay awaabka ayuu ka mid yahay waxaa ka mida ilaahay in la eegayo lahum ma yashaauuna fiiha ay fi ljanna waladayna maziid liladiina axsanuu lxusna ay aljanna waziyaada ay nadar ila allahi caza wajal ilaahay in la eego waxay ka mid tahay awaabka wanaagsan bay ka mid tahay marka athawaab waa caam alciqaab waa caam aljannatu wanaarna waa khaas weeye waa nooc ciqaabka iyo awaabka ka mida shiikhu wuxuu inoo tilmaamay jannadu iyo naarta labada midiba buuxsami mayso labada mid walba baaqi baa u hadhay markay dadkii ahlu dunyuhu qaybsamaan qaybna jannada la geliyo qaybna cadaabka la geliyo labadaba waxbaa ka bannaanaanaya marka jahanama iyada waxa weeye waataynu ku soo maraynay sifat lqadam yadacu calayha rabu lcizati qadamahu fayanzawi bacduha ila bacd fataquulu ay xasbi xasbi yani waan buuxsan oo markay leedahay hal min maiid yma naqulu ljahannam hal imtala'ti wataqulu hal min maiid siday u leedahay markay buuxsami weydo alla subxaanahu wa tacaala wuu isku cedhiidhaya iyadaa dib la isugu celinayaa si ay u buuxsanto ilaa ay ka tiraahdo waan buuxsanay taasi waa jahannama ama jannada iyada waxba cidhiidhi la gelin maayo ilaahay wuxuu u abuurayaa dad cusub dadkaana waa loo nicmaynaya sida riwaayaadka saxiixa ay tilmaamayaan waa sidaas bacd alfaad oo bukhaari ku yimi wuxuu tilmaamaya waama annaar fayunshiu allahu laha khalqan naarta biya ilaahay dad buu u abuuraya oo lagu cadaabaya laakiin riwaayadaasi waa shaad bay culimmadu yidhaahdeen mana xoog badna riwaayaadka kale ayaa ka xoog badan waayo wmaa rabuka bialaamin lilcabiid qof macduum ahaa alla subxaanahu wa tacaala inuu u abuuro si loo cadaabo isagoo aan kasban ilaahay waa ka nasahan yahay camalka noocaas marka sawaabka waxaa weya jannadana dad cusub baa lagu buuxinaya oo nicmada loo abuurayadu waa fadli iyo gallad wey inuu u abuuro dad inay raaxaystaan waa fadliyo naxariis wey laakiin ta ku saabsan jahanaba sida saxiixa ahi ee riwaayaadka saxiixa ee bukhaariga muslim ku sugan waa in waxa weeye iyada cidhiidhi la gelinayaan dad loo abuuray sheikhu wuxuu tilmaamay jannada iyo naarta in waxa weeye aakhiro gudaheeda ay dhacayaan marka sheikhu inooma faahfaahin laakiin iyada lafteeda tafaasiil badan baa ku sugan adilada ku timi waa mutawaatir hadda inay joogto oo hadda la abuuray waa sida ahlu sunnati waljamaaca ay qabaan marka la abuuro ee maalinta qiyaamo la galo weligoodbana inay baaqi noqonayaan iyaduna ahlu sunna waljamaca sida ay qabaan waxa weeye sidaas weeye yani anahuma makhluuqataani alaan laa tafnayaani walaa tabidaan hadda inay diyaarsan yihiin uciddat lilmuttaqiin ayaa laga fahmaya dadka muttaqiintaabaa loo diyaariyey uciddat lilkaafiriin gaalada ayaa jahanamo loo diyaariyey hadday diyaarsan tahay intaan adduunyada la joogo ilaahay waa sii abuura waa sida ahlu sunnati waljamaca ay qabaan jahmiyada iyo ahlulbidaca ayaa diidanoo waxay leeyihiin suuragal maaha waxaan hadda laga faa'iidaysanayn in la sii abuuro guri haddaad dhisato maxaad u dhisaysaa in la gala wey marka kubanaan sano inay iska dhisnaato waa cabad bay yidhahdeen waa cabad ee waxa la abuuraya marka waxa weeye xilligeeda la gaadho laakiin qowlkoodu waa baatil wey وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان فإذا ما خلقا ليوم معادنا فهما على الأوقات باقيتان وصد جهم أولي هذا الله ما هيو لكن حل بالكين الدونة وضك قار لغا عذابي حل قال لفتي إذا باقي نقوم بيس ويسور نمانيس ووحي قبان أبدا إنني ورقود بتشوغين بي قبان وأي صاحر ميس حل حل هذا كمين qaarna waxay qabaan ahlulbidaca ka midi in waxa weeye sida abulhudayl alcallaaf oo muctasilada ka mida waxa uu yidhi labaduba dhammaan maayaan laakiin waxaa imanaya xilli labaduba dhaqdhaqaaqa ay joojinayaan jahannama iyo dadka ku sugan iyo jannada iyo dadka ku sugani waxa weeye weligoodba waa baaqiyo baabi'i maayaan laakiin xilli waxaa imanaya qof waliba xaalada uu joogo xarakaadka uu joojinayo oo cid waliba halkeeda ku ingegayso geed ku qalalayo ninkii waxaaweye soconaya halkiisa ku qalalayo kii jahanamo ku sugnaa ay wax waliba isla damayaan jannada iyo naarta labadaba watalaafa alcallaafu min atbaacihi faataa bidixkati jaahilin majaani nin waalan oo jaahila oo lagu qoslo wixiisibuu la yimi قضى بأن الفناء في الحركات لا في الذات وعجبا من الهذيان waxa uu ku tagay waxa dhammaanaya waa dhaqdhaqaaq laakiin daatooyinku waa baaq marka hadda waxaa kala dhashay ilzaamaat badan ayasiiru ahlu lkhuldi fii naciimihim mila xijaarati lbunyaani ahlu ljannuh ma iyadoo loo nicmeeyey bay dhagax isu bedelayn hal mar ya maa xaalu man kana yakhsha ahlahu cinda inqidaai taxaruki alxayawaan ninkii mu'minka ahaa ee soo tabcay ee xuuralcaynta isagoo jimacsan wakhtigii ka dhammaaday ma saasuu dhagax ku noqonay marka ilzaamaat badan buu ka dhaliyey ishkaalaad badan buu ka dhaliyey marka khulaasat lqowl jannada iyo naartu hadda waa jiraan sida adiladu tilmaamaya weligoodbana baaqi bay ahaanayaan waxayna baaqi ku noqonayaan ilaahay baa baaqi ka dhigaya horaynu usoo sheegnay alcarshu wlkursiyu naarun wajannatun waa waxyaabaha weligoodba waxa wey baaqiga noqonaya watafaasiilu dalik masaaisha tafaasiisheeda waa addaar alaakhira maalintaa dambe wixii dhacaya addaaru alaakhira waxay ka bilaabmaysaa min albacd marka xabaalaha laga soo baxo ilaa waxa weeye abad alaabidiin jannada haddii la galo axwaashii baa soo dhammaanaysa oo dadku ahlujanno iyo ahlunaar bay kala noqonaya laakiin wixii ka dambeeya waa aakhiray xisaabsanta waa min albacd ila dukuuli اljannati wاnnaar ila alabad ayaa la yidhaahdaa alaakhira axkaamta iyo masaa'isha iyo cilmiyada ku suganina aad bay u badan tahay kitaabka allana waa lagu faahfaahiyey wa fi lcilmi اlmawruuh cilmigii laga dhaxlay watafaasiilu dalika taa tafaasiisheedu madkuuratun waa mid lagu xusay fi lkutubi kutub almunazalati laga soo dejiyey min asamaai xagga samada iyo wlaaaar aaaartii la soo naqliyey min alcilmi almaauur oo ka mida cilmigii la soo guuriyey can اlanbiyaai calayhim asalaam ambiyada laga soo minguuriyo laga soo naqliyey iyo wa fi lcilmi cilmigii almawruuثi laga dhaxlay can muxamadin salى اllah alayh wasalam waina alanbiyaءa lam yuwariثuu dirhama wala dinaara wainama waratu اlcilm ambiyada waxa laga dhaxlaa waa cilmi wey waa cilmigii nebi maxamed alayhi salaau wasalaam laga dhaxlay oo min daka kaa ka mida waxa ku sugan maa yashfi wax ina dawaynaya wayakfi inugu filan faman ibtagaahu kii dalbaa wajadahu waa helaya yani haddaad u baahan tahay jannada iyo naarta iyo masaaisha la midka ah tafaasiisheeda waxaad ugu noqotaa kitaabka iyo sunnada iyada ayaa lagu balballaadhiyey hadday tahay tilmaamahooda iyo waxyaabaha lagu mutaysanayo iyo waxyaabaha la xidhiidha aad baa loo faahfaahiyey halkaa waxaynu ka gelaynaa insha allahu tacaala ruknigii lixaad ee iimaanku lahaa waa aliimaanu bilqadar waaynu darsiga soo socda insha allahu tacaala kaga hadli doona hada wallahu aclam sal allahu waslm cala nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi waslm andarada ha ta xadiikaaba ku cadba ya tane waxay ku caddahay waxay ku caddahay dadkii waxa weeye badbaaday dadkii badbaaday bay ku caddahay laakiin qisaastu iyadu waxa weeye adilo kale aynoo sheegayso walow aan mawdiceeda la sheegin yacni latu'aduna alxuquuqa ila ahliha xata yuqaada lishaati aljalxaa'i min alqarna tii geesaha lahay neefkii adhiga ahaa ee geesaha lahay iyo kii waxa weeye seenyada ahaa ee bilaa geysaha baa loo kala qisaasay laakiin booskeeda lama cadday booska lagu kala qisaasayo lama caddayn hadday booska noqoto waa ka gudbayaan wey waayo iyagu mukalafiin maaha ee dadka ku hoobanaya waa dadkii halaagsamayey waa dadkii halaagsamayey ya ha kawtharku waa jannada gudaheeda xawdkuna waa wuxuu ku yaalaa mawqifku ku yaallaa biyihiisuna lahu miizaabaan wuxuu leeyahay laba qanaad ama kanaal ama laba waduu leeyahay oo biyaha uga soo qaadaya kawfarka jannada ku sugan nabigaa la weydiiye waxa uhi nahrun wacadanihi rabbii fi ljanna waa wadi nabiga loo ballan qaado jannada gudihiisa ku sugan marka xawdkan biyihiisu halkaasay ka imanaya marka xawdkana waa farac ku yaala bannaanka kawtarkuna waa asalkii oo ku yaala jannada gudaheeda jannada gudaheeda naam dad cusub jannada ah maxaa iskhilaafay khilaafo kama muuqdee a marka la leeyahay dad cusub baa loo abuuraya waa marka ahlu duyuhu dhammaadaan waa saas ee xitaa ninkaasi uu galo ee ninkaasina uu galo ayaa loo abuuraya jannadii dad cusub ha marka shaalku xaggii may may may markay wada dhammaadaan ahluljannuhu ama ha la soo cadaabo ama toos ha u galo dadkii ahluljanno ee ahlu dunyaha ahaa markay wada galaan ayaa inta ka dhiman dad cusub loo abuuray naam ee intaa dad ay sugayaan ama la soo cadaabayo loo abuuri maayo dad markaas ma khilaafsana waa laba xaaloo kala duwan wey waa laba xaaloo kala duwan ya muxuu ku daraya kalfaras aljawaad waa isla faraskii un yani wataan sheegayay alfaras aljawaad waa kiisa wanaagsan wey faraska noocyadooda wanaagsan baa la yidhaahdaa aljawaad waana magac faras ku leeyahy marka waa isku macna wey subxanaka allah maxamed shadu an la ilaha illa anta